بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعشر كأني بقل يا لبعض إيه عشر هذه إنه سعودي إيه كساب سنة صور من حياة الصحابة kitaabka suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa darsigii koobaad ee ku saabsan saxaabiga la yidhaahdo abulcaas ibnu rabiic ku saabsan xadathanii war buu ii sheegay abulcaas war ayuu ii sheegay fa sadaqanii run buu warkaasi ahaa warkuu ii sheegayna run buu ahaa wa wacadanii waxbuu iga ballanqaaday fa wafaa lii ballanqaadkiisiina wii oofiyey rasuulka ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalama abulcaas ninkuu yahay waan arki doonnaa insha allahu tacaala kaana wuxuu ahaa abulcaas ninka la yidhaha ibnu rabiic al cabshamiy al cabshamiyu ree cabdishams weeye ree cabdishams yacni lafta uu ka yahay quraysh waa ree cabdishams marar badan nasabka quraysh waan ka hadalay ninkii la dhihi jiray qusay ibnu kilaab wiilal badan buu lahaa wiilashiisa waxaa ka mid ahaa cabdishams iyo cabdu manaaf iyo cabdudaar taasay ahaayeen marka cabdishams iyo cabdu manaaf mataanay ahaayeen markaasaa farta cabdishams mise farta cabdimanaaf baa waxay ku dheganayd cabdishams wejigiisa iyagoo saasa ayay dhasheen marka waa la gooyey dhiig baa dhexdooda dhiig baa markaa daatay markaase dadku waxay dhihi jireen qolyahan dhexdooda dhiig baa mari doona way dagaalami doonaan marka reer bani cabdishams ama ninka cabdishams la dhihi jiray waxaa caruur badan buu lahaa ama wiilal badan buu lahaa laakiin waxaa aada u u tarmay wiil uu dhalay oo la dhihi jiray umaya ibnu cabdishams reer bani umaya marka marka reer bani umaya yaa magacii qaatay reer cabdimanaaf ma ah reer cabdimanaaf reer qusay ibni kilaab ma ah ama reer cabdishamsi magac ma qaadanina wiilkan uu dhalay ee umaya ayaa magacii qaatay oo reer bani umaya oo noqday lafta ugu tirada badan marka tiro la yidhaahdo oo xataa reer bani haashimkana ka badan reer bani haashimkana ka badan marka ama aan idhaahdo meeshaan waan khaldaye cabdimanaaf cabdimanaaf wiilashiisa ayaa waxaa ka mid ahaa haashim iyo cabdishams marka cabdishamsi baa umayo dhalay marka haashim baa adeero ahaa umaya marka abulcaas ibnu rabiic ree cabdishamsi weeye oon ahayn laakiin ree umaya ree bani umayan aan ahayn kaana wuxuu ahaa abulcaas ibnu rabiic al cabshamiyu oo ree bani cabdishamsi ahaa alqurashiyu ee qureysheed wuxuu ahaa shaaban nin dhallinyaro ah mawfuura shabaabi dhalinyaronimadiisuna ay buuxdo oo meelna ayna ka dhinnayn bahiya rawnaq iftiinkiisa iyo quruxdiisuna ay dhalaalayso raa'ica almujtalaa daymadiisa ama aragtidiisa in la arkona ay aada u qurux badan tahay oo inaad saa u fiiriso yacni nin aada u qurux badan buu ah unbaa laga wadaa basatat calayhi waxay ku gogoshay ama ku fidisay korkiisa annicmatu barwaaqadu dilaalaha hooskeeda ayay ku fidisay nicmadii nicmo ayaa meel walba ilaahay ka siiyey wa jallalahu waxaa qurxiyey alxasabu dhalashada wanaagsan yaa biridaa'ihi gu-iisa dhalashada wanaagsan iyo gobonnimada iyo meeshuu ka dhashay yaa go-eedii ku fidisay waxaan oo idil marar badanna waan isku baraarujinay waxa weeyaan waa tashbiih iyo isticaaro iyo waa meesha go wax la yidhaha ma jiro go-na meesha ma yaallo hoosna ma yaallo waxaasoo dhan waxaa lagu shabahayaa sida ninkankada meesha uu ka dhashay ee quraysh lafta geela badha ayay soomaalidu shidhaa lafta geela badha ama halka haadda ku xarto saasaa la yidhaha geedka waxaa ugu sarraysa meesha fiidda ugu sarraysu wuxuu isku taagaa iyo haaddu isku taagtaa markaasay ku xartaa markaasaa waxaa lagu shabahay dad wada dhashay reerka ugu tirada badan yaa waxaa la yidhaahdaa halka haadku ku xaaro weeye reerkaasi halka haadku ku xaaro yacni waa lafta ugu badan lafta geela badhana waa la yidhaha waa waxaas inagu aynu saa nidhaahno oo kale yaa la isticmaalayaa erayadan tada la yidhaha almuxasinaat albadiiciya ama albalaaqa wajallalahu waxaa weyneeyey oo qurxiyey alxasabu dhalashada wanaagsan iyo nasabnimada yaa biridaa'ihi gu-iisi faqadaa wuxuu noqday uu isu bedelay ninkaasi mathalan tusaale lilfuruusiyati dagaalyahanimada alcarabiyati ee carabnimo furuusiyada waxa weeye dagaalyahanimo bikulli maa fiiha waxa ku sugan dagaalyahanimadaas oo min khisaali anafati tilmaamaha ama tusaalooyinka isla weynanka iyo walkibriyaa'i iyo isla weynanka oo la iskala weyn yahay waxyaabaha xunxun waxaa laga yaabaa inuusan hadda kibirkii kale uu dadka iska weyneynayo maxaa jira alkibru kibriga kabiirada ah nabigaa inoo sheegay oo wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalama bataru lxaqi wa qamdu nnaasi xaqa ood iska weyneysiiso iyo dadka ood yaraysato laakiin hadda midda la sheegaya anafadiina kibriyahan la sheegayay waxa weeye waxyaabaha gunnimada ah waxyaabaha liita ayuu iskala wen yahay yacni sharaftiis faqadaa wuxuu noqday mathalan tusaale yuu lilfuruusiyati u noqday furuusiyada ama dagaalyahanimada alcarabiyata ee carbeed bikulli maa fiiha waxa ku sugan oo min khisaali alanafati santaagidda laga santaago ama laga biyadiido ama waxyaabaha xunxun ee dulliga ee gunnimada ah iyo walkibriyaa-i iskala weynaanta la iskala wen yahay waxyaabaha xunxun ee saqajaannimada ah iyo tan dambaana ku fasiraysa inay sidaas tahay iyo wa makhaayil almuruu'ati gobonnimada iyo sharafta calaamadaheedii iyo wal wafaa'i iyo oofinta iyo ballan oofinta iyo wa ma'aahira alictisaazi iyo inuu qofku isku sharfiyo uu ku dhaganaado uu cizi iyo sharaf ka raadiyo bituraathi al aabaa'i aabbayaal iyo wal ajdaadi awowyo wixii laga dhaxlay waxyaabihii laga dhaxlay in uu maaragtay ku dhaganaado uu sharaf ka raadiyo waqad waritha wuxuu dhaxlay abulcaas xuba tijaarati ganacsiga ama baayac mushtariga jacaylkiisa can qurayshin quraysh buu ka dhaxlay qurayshtii saaxibati rixlatayni labadii safar ama labadii socoto ku caanbaxday rixlat ashitaa'i wasayf ee qur-aankan uu sheegay rixlat ashitaa'i marka shitaha waxaa la yidhaha sidiisa idil waqtiga ay qabowga tahay yaa shito la yidhaha sayfkana waktiga ay kulaylka tahay baa la yidhaha marka waktiga ay kulaylka tahay waxay aadi jireen yaman waxaan waxay waxaan waxaan u jeedaa waktiga ay kulaylka tahay oo sayfka sayfka markay tahay ma waxaan u jeedaa shitaha markay tahay ay qabowga tahay shaam baa aada u qabow shaam baa qabow iyaga waxa weeye laba meeloodun baa loo safri jiray quraysh yaman iyo shaam labadaasay ganacsi la lahaayeen shaam oo ilaa falastiin iyo ghazi iyo ilaa intaas ay la lahaayeen marka markay shitaha ay tahay ee qabowga ay tahay shaam yaman bay aadi jireen markay kulaylka tahayna shaam bay aadi jireen rixlata shitaai wasayf fa kaanad waxay ahayd rakaa'ibuhu gaadiidkiisu laa tafta-u tii aan marna ka joogsanin ka joogsanin daahibatan mid sii socota inay tahay aayibatan mid soo socota inay tahay bayna makkata maka dhexdeeda iyo washaami iyo shaam dhexdooda maka iyoiyo shaam iyo marna way sii socotaa marna way soo socotaa saasay ahayd wa kaanad waxay ahayd qaafilatuhu rakaaibta waa isla waa gaadiidkii un jamcu rakuubin waaye rakuub rakaaib baa lagu jamciyaa rakuub waa awrta la rarto ee badeecadda iyo alaabta la saaro ama ay dadku ku safraan qaafiladana waa iyada oo kale un qaafiladuna waxaa weeyaan safar badan waaye oo awr badan wata wa kaanad waxay ahayd qaafilatuhu safarkiisuna tadummu mid ka kooban almi'ata boqol oo min alibili geel ah iyo wal mi'atayni iyo laba boqol oo min alrijaali rag aho waardiyaya wa kaana annaasu dadkuna waxay ahaayeen yadfacuuna ilayhi kuwa u dhiibta biamwaalihim xoolahooda ay u dhiiban jireen liyatajira lahum si uu ugu rogrogo ama ugu ganacsado bihaa iyadii fowqa maalihi xoolihiisa ka dheeraad yacni dadka ganacsiga yaqaana haddaba ruux ruux baa maaragtay ilaahay u fura ganacsiga ruuxaas dadka qaraabadiisa iyo saaxiibkii saaxiibadiisa oo dhan isaga ayay ku darsadaan isaga yaa xoolihiisa rogrogaya oo ka ganacsanaya markaasuu dadkana u qaadayaa oo maaragtay sharikaadkuba soosaa maha sharikaadku soosaa kuma samaysmaan sheris buu siinaya oo saas weeye liyatajira lahum si uu ugu ganacsado uu maaragtay ugu tijaareeyo lahum iyaga biha xoolihii ay u dhiibanayeen fowqa maalihi xoolihiisii ka ziyaadsan isaga xoolihiisii isagoo wato xoolo kalena loosii dhiibanayay oo maxay ugu dhiiban jireen waa limaa balow wixii ay ku arkeen oo min xidqihi aqoontiisa qotada dheer ah ee ganacsiga min xidqihi aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa ganacsi ee qotada dheer iyo wa sidqihi iyo runta uu sheegayo wa ammaanatihi iyo ammaanadiisa khiyaano la-aantiisa wa kaanad waxay ahayd markaan intaasi waxa weyaan isagaa laga sheekeeyey haddana waxaan sheegaynaa qaraabanimadkiisi qoys ahaan waa nin reer waa nin quraysha waa nin reer bani qusay bnu kilaab ah waa nin reer cabdimunaaf ah waa nin reer bani cabdishamsi ah laakiin reer bani umaye maaha iyo reer bani haashamidna maaha maxaa jira reer reer bani cabdimunaaf waxaa ugu lafta kacday ee geela badha waxay noqotay maaragtay reer bani haashim iyo reer bani umaye labadaasay noqdeen marka xagga hooyadii habaryar waxaa u ahayd khadiija wa kaanad waxay ahayd khaalatuhu habaryarti khadiijatu bintu khuwaylid ayay ahayd ummi lmu'miniina radia allahu tacaala canha wa ardaaha zawji muxamed ibni cabdillaahi muxamed ibni cabdillaahi oo rasuulkeenna ah xaaskiisa ahayd waxay ahayd habaryarti marka wa kaanad waxay ahayd khaalatuhu habaryarti oo khadiijata bintu khuwaylid ah oo zawji zawji nabiya nabigeena sala allahu calayhi wasalam xaaskiisa ahayd waxay ahayd hee tunsilhu tii dhigta ama dejisa min nafsihaa nafteeda mansilati alwaladi wiil meesha uu ka joogo min ummihi hooyadii maadaama habaryaray u ahayd oo walaashi dhashay walaasheed ay dhashay wiilkeedii oo kale ayuu u ahaa saasaa laga wadaa wiilkeedii wa tafsaxu waxay u waasicinaysay ay u ballaarinaysay lahu isaga fii qalbihaa qalbigeega qalbigeeda dhexdiisa iyo wa beytiha gurigeedaba makaanan meel meeshaasoo marmuuqan sare loo eego kor loo eego oo yanzilu uu ku dego abulcaas fiihi booskaas ay qalbigeeda iyo gurigeeda ka siisay cala araxbi si waasacnimo leh walxubbi iyo kalgacayl leh labadaba walam yakun ma uusan ahayn xubbu muxamadin nabi muxamed jacaylkiisii ibni cabdilaahi liabilcaas abulcaas uu jeclaa ma ahayn biaqala mid ka yaraan badan min xubbi khadiijata khadiijo jacaylkeedii lahu abulcaas ay jeclayd walaa adnaa mid ka hoseeyana ma ahayn wa marad waxaa gudubtay al acwaamu sanooyinkii ayaa gudbay guyaashii ayaa gudbay siraacan si dhaqso ah khifaafan iyadoo fudud calaa beyti muxamed ibni cabdillaahi muxamed ibni cabdillaahi oo rasuulkeenna sala allahu caleyhi wasalam gurigiisii yuu waqtigii gudbay si dhaqso ah fa shabbat waxaa kortay oo kacday zaynab gabadha zaynab la yidhaah kubraa banaatihi rasuulka hablihiisa tii ugu weyneyd ahayd ee waa curaddii xagga gabdhaha wa tafataxat way furantay tafatuxa waxaa la yidhaah ubaxa marka hore wuu ishaystaa markaasuu saa u kala furmaa wa tafataxat way furantay kamaa sidii tatafataxu ay u furanto zahratun ubax fawaaxatu shadaa oo carafteeda ama udgeenkoodu uu badan yahay bahiyata ruwaa'i iyadoo aragtideeduna ama muuqaalkeeduna uu aad iyo aad u qurux badan yahay waa zaynab radia allahu tacaala canha fa tamaxat waxaa u indha taagtay oo u hanqaltaagtay ilayha iyada nufuusu nufuusu abnaa'i saada nimanka madaxda ah albahaaliilu ee wanaag iyo sharaf oo dhan kulansaday bahaaliil kuwaas weeye dadka madaxda ah ee sharaf oo dhan kulansaday inamadooda oo min yaa u wada hanqaltaagay gabadhan oo min ashraafi qurayshin quraysh dadkeeda sharafta lahaa ahaa yaa u wada hanqaltaagay zaynab wa kayfa la oo maxayna ugu hanqaltaagaynin wahiya iyada oo min acraqi banaati qurayshin quraysh hablaheeda kuwa ugu qotada dheer xasaban dhalasho wa nasaban iyo abtir wa akramahunna ay tahay ta ugu karaamada iyo sharafta badan umman hooyo oo khadiijaaba dhashe wa aban iyo aabbo oo nabigaaba dhalay sala allahu calayhi wasalam wa askaahunna ta ugu tahiraanta iyo sharafta badan ay tahay khuluqan dhaqanka iyo wa adaban iyo adabtaba taa oo kale maxaa loogu hanqaltaagi waaye walaakin hase atee annaa sideebaa ama xaggeebaa lahum nimankaa inamada ay dhaleen odayaasha qureysheed annaa sideebay lahum ay ugu sugnaatay an yadfaruu inay ku guulaystaan ama ay ku liibaanaan biha zaynab say kuwaasi u gaadhayaan waqad xaala isaga uu ka soo dhex galay duunahum sokodooda duunahum dhexdooda dhe markaas waqad xaala isagoo uu kala dhex galay duunahum inamadaas ay dhaleen madaxda qureysheed iyo wa duunaha iyo zaynab dhexdeeda waxaa soo kala dhex galay ibnu khaalatiha zaynab habaryarteed wiilka ay dhashay oo abulcaas ibnu rabiic ahaa fataa fityaani quraysh made fataa fityaani makka saasaa la dhihi jiray dhallinyarada maka ee dhallinyarada maka ninkii ugu sarreeyey saas camal fataa fityaani qurayshin dhallinyarada maka ee koodii ugu ugu ugu sitay saas ninkaas ayaa gabadhii ku guuleystay oo la siiyey lam yamdi ma gudbin haddana cala iqtiraani zaynab zaynab inay maaragtay guursatay zaynabtii binti muxamedin nabi muxamed inantiisa ahayd sala allahu calayhi wasalama biabilcaasi abilcaas ibni rabiic inay guursatay ma aysan gudbin ilaa sanawaatun sanooyin macduudaatun oo fara ku tirisa maahane markay wax yaruun isqabeen baa laga wadaa xataa intii ashraqad ay ka nuurtay bitaaxu makka maka dixdeedii dix baa la yidhaha dix dixdii maka binnuuri ililaahi nuurkii alle al asnaa ee iftiinka badnaa waa islaamnimadii weeyaan islaamkii weeyaani oo wabacatha allaahu alla uu soo bixiyey nabiyahu nabigiisii muxamedan nebi muxamedaha sala allahu calayhi wasalam uu ku soo diray bidiini lhudaa diintii hanuunka walxaqi iyo diintii xaqa ahayd oo wa amarahu alla uu amray rasuulka sala allahu calayhi wasalam bian yundira inuu u digo cashiiratahu qoyskiisa qoyskiisa hoose al aqrabiine ee u dhowaanshaha badan qoyskiisa hoose iska dhe qoyskiisa hoose fa kaana wuxuu ahaa awala man fa kaana waxaa ahaa awala man qofkii ugu horreeyey awala man qofkii ugu horreeyey oo aamana bihi rasuulka rumeeyey wuxuu ahaa oo minannasaa'i haween ka mid a zawjatuhu xaaskiisii rasuulka xaaskiisii khadiijata binti khuweylid ah haween keliyata maaha ruux rasuulka rumeeyey rag iyo haween iyo caruur iyo kulli waa kow iyadaa kow ah ma aho keliyata haweenka mina nisaai nisaai in la yidhaahdo micno ay leedahay male waxa weeye rasuulka ruux rumeeyey iyadaa ugu horreysay oo markuu kusoo degay waxyigu isagoo cabsanaya waa isagii u yimid oo yidhi uu rasuulku yidhi laqad ashfaqtu calaa nafsii waan isu cabsaday marka waa iyada dhahaysa dee wallaahi laa yukhsiika allaahu abadan ilaahay subxaana wa tacaala weligaa dhib kuma keenayo innaka la tasilu raxma qaraabadaad xidhiidhisaa wa taxmilu lkalla wa tugsibu almacduuma qisadii aan kusoo aragnay siirada marka ruux rumeeye iyadaa ugu horreysay rag iyo haweenba wa banaatuhu hablihiisina way rumeeyeen rasuulka sala allahu calayhi wasalama hablihii rasuulka dhammaan way rumeeyeen markaas rasuulka lasoo bixinayo wiilashiisii waxba kama noolayn ay wada geeriyoodeen qaasim iyo cabdulaahi iyo tayib iyo taahir iyo kulli way wada dhinteen laakiin hablihiisii oo markaas ahaa afar afartiba way rumeeyeen wa banaatuhu ah zaynab wa ruqaya wa umu kulhuum wa faatima cala araqm inkasta oo min anna faatima faatima kaanad ahayd saqiiratan aanadaaka markaa isaga oo waxyigu uu soo degay aad iyo aad bay u yarayd maca daalika waa lasoo wada islaamay afartiiba hayra asahatee anna sihrahu rasuulka sala allahu calayhi wasalama ninkii abulcaas aha uu rasuulku sodoga u ahaa ee inantiisa qabee abulcaas ahaa kariha wuxuu nacay oo uu isku kari waayey an yufaariqa inuu ka dhaqaaqo uu ka tago diina aabaa'ihi aabbayaashiisii iyo ajdaadihi awiyadii diintoodii inuu ka tago arrintaas maaragtay way ku adkaatay oo arrintaas wuu nacay wa abaa wuxuu diiday an yadkhula inuu galo fii maa dakhalat fiihi wixii ay gashay sawjatuhu xaaskiisii zaynab ahayd zaynabtii islaamtay ee bintu rasuulilaahi ahayd sala allahu calayhi wasalama in uu la soo islaamo wuu diiday cala alraqmi in kasta oo cala ruqmina waa la yidhaha labadaba cala ruqmi inkastoo min annahu isagu kaana wuxuu ahaa yusafiiha kii u barax yeela sifa safaha waxaa la yidhaha waxaan wax kale lagu darin wax kale lagu barxin wax kale lagu khalkhaldin yusafiiha wuxuu u barax yeelay u barax yeeli jiray bisaafi lxubbi jacayl maaragtay baraxla oo saafi ah saafina waan iska nidhahnaa wa yamxidahaa wuxuu ka waraabinayay min maxdi lwidaadi waraabka jacaylkana wuu ka waraabinayay intaasoo dhan balaaqo unbaa laga raadinayaay waxa weeyaan gabadha inkastoo inaan isku diinahay uusan diintii soo gelin haddana kalgacaladii iyo jacaylkii u haya sidiisiibuu u hayaa walamaa markii ishtadda uu faraha ka baxay uu adkaaday marka ishtadda markuu adkaaday uu faraha ka baxay annisaacu murankii iyo doodii iyo hardankii iyo khilaafkii u dhexeeyey beyna rasuuli rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi wa beyna qurayshin quraysh qaala wuxuu yidhi bacduhum quraysh qaarkeed libacdin qaar kale wuxuu ku yidhi wayxakum warhoogooyin inakum idinku haddaad quraysh tihiin qad xamaltum waxaadba ka qaadeen ka qaadeenta waxaa laga wadaa waxaad ka xambaarteen qad xamaltum waxaad ka xambaarteen can muxamadin muxamed waxaad ka xambaarteen humuumahu waxala wixii uu ku fikiri lahaa oo hablihiisii o dhan baad wada guursateenoo hadda caruur u masruufi iyo masruuf iyo uu ka fikiraba male idinkaa ka qaaday saasay dheheen markaasu waxaan idinla yimid waxaan uu sheegaya diintan wax kastay isku dayeen wax kastay isku dayeen inakum idinku waxay qad xamaltum waxaad ka xambaarteen can muxamadin muxamed waxaad ka xambaarteen humuumahu waxala wixii lagu mashquuli lahaa ee lagu fikiri lahaa maxaanad seed maxaad yeesheen bitaswiiji fitiya fitiyaati fatayaatikum fityaanikum dheh bitajwi bitaswiiji fityaanikum inamadiina inaad u guuriseen min banaatihi gabdhihiisii ama hablihiisii inaad rasuulka hablihiisii aad ka guursateen oo wiilashiina aad siiseen oo wax mashruufahoo laga rabo aysan jirin weeye waxa oo dhibaatadan baa keenay haddii uu maanta oo dhan ka fikiri lahaa inuu ciyaalkiisa raashin u raadiyay iyo masruuf waqtiba uma heleen waxaan uu sheegayo ee falow radadtum haddaad u celisaan falow radadtumuuhunna hablihiisii haddaad u celisaan ood u furtaan ilayhi isaga saddexdiisa gabdhoodee la qabiba haddaad u furtaan lanshaqala wuxuu ku mashquuli lahaa bihinna iyaga daryeelkooda iyo cankum idinka idinkaga mashquuli lahaa bas fa qaaluu waxay dhaheen nicma ra'yu walle kaasi waa ra'yi wanaagsan bay dhaheen nicma ra'yu ra'yi waxaa ugu wanaagsan maa ra'aytum waxaad aragteen dadkii soo jeediyey ayay saas ku dhaheen wamashaw waxay aadeen ilaa abilcaas abilcaas bay u tageen wa qaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen faariq iska fur fur saaxibataka xaaskaaga fur yaa abalcaas warudduhaa u celi waruddihaa waruddaha u celi ilaa beyti abiha guriga aabaheed u celi iyadoo garoob ah wa naxnu annaga nusawijika kuu guurinayna aya imra'atin gabadhii aad doonto oo tashaawo aad doonto oo min karaa'imi min karaa'imi caqiilaati qurayshin quraysh gabdhaheeda ama hablaheeda kuwa ugu maaragtay sharafta badan annaga kuu guurinayne ufur baa layidhi ninkan gabdhihiis fa qaala wuxuu ku yidhi laa maya wallaahi baan ku dhaartay innii anigu laa ufaariqu ma furayo saaxiibatii xaaskayga wamaa uxibu ma jecli anna lii inuu ii sugnaado biha iyada la iigu bedelo weeye nisaa addunya adduunyadan oo dhan haweenkooda jamiican dhammaanteed amaa ibnataahu labadiisii gabdhood ama hablood oo ruqaya wa umu kaltuum ahaa faqad tulliqataa waa la furay waxaa furaya laba mujrim oo uu dhalay abulahab yaa qabay laba nin oo cutba iyo cutayba la dhihi jiray labadaas saac yaa furay marka weliba si xun ayay u fureen waxaa sheekadoodo dhan waxaan kusoo aragnay siirada ayaan kusoo aragnay waxaa loo waxaa la keenay ilaa beytihi rasuulka gurigiisa ayaa la keenay fa sura wuu ku farxay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam biraddihimaa celintii loo keenay ilayhi loo keenay labadiisii hablood aada iyo aad buu ugu farxay wa tamanaa wuxuu naawilay an low facala haddii uu fali lahaa abulcaas abulcaasna inuu sidaas yeeli lahaa oo kale uu u furi lahaa kamaa sidii facala oo ay faleen saaxibaahu labadii nin ee kale ee hablihiisa qabay ee ilma awilahabahasay gabdhihiisa labadiisa hablood ugu fureen inuu kanna ugu furo sidaas ayuu rasuulku tamanay ama u naawilay hayra asaxati annahu rasuulku maa kaana muusan ahayn yamliku kii awooda min alquwati awood maa yurqimuhu wax ku sandulleeya ama ku qasba bihi awoodaas ama bihi ninka la yidhaahdo abulcaas calaa daalika arrintaa iyada oo gabadhiisa inuu u furo awood uma lahayn walam yakun muusan ahayn qad shurica kii weli la jideeyey oo diin uu qur-aan ka soo degay bacdu weli taxriima zawaaji almu'minati gabadh mu'minada inay guursato xaaraantinimaynteedii min almushriki qof mushriga inay guursato xaaraantinimaynta la xaaraantinimeeyey oo soo degay maaragtay suuratulbaqara ku qoran mara ku soo degay na weli ma soo degin marka darsan intaasaan ku daynaynaa wasala allah wasalam calaa sayidina maxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalim